bajaajlayaasha ku shaqaysata magaalada gaalkacyo ayaa iska biyadiiday amar xoog ah oo uu kusoo rogay maamulka galmudug waxa ay sheegeen in wasaaradda gaadiidka ee maamulka galmudug kusoo rogtay amaro kala duwan oo ay ka mid yihiin in ay samaystaan taariko cusub waxa ay tilmaameen inay ku dul hardamayaan laba maamul oo aysan kala garanaynin meel ay ka socdaan taas beddelkeedana aysan haysan waxqabad muuqda waxa ay xuseen in amni daro iyo gumaysi ay dareemayaan ayna xirmeen goobihii ganacsiga qaybo ka mid ah magaalada culayska jira wax jixinjixa waa ka weyne waxaan jidadkii ka mari la'nahay saakay waxaan jidadkii saaka ka mari la'nahay ayadoo tirsbitaalihii dowladda hoose saaka si qasaba lagu bilaabay wasaaraddii gaadiidka ayadoo ku goodinaysa oo ku hanjabaysa inay naga qaadayso taariko tirsbitaallo labaad iyo laysin waxaan nahay cabasho cabashadaas waxaan ka nahay labadaas hardan oo dusheenna isku haystaan cabasho ka nahay hawsheenna waa culus tahay waxaan nahay dhibanayaal niman lagu dagaalamahayaan aharkooda niman waxaa isku keen haysta maaragta meelay u socdaan iyo meelay ka socdaan aan aqoon waddama haysano keliyaheenna waa gadannay ilmaheenna waxaa u weyna xataa waxay cuni lahaayeen waxaan codsanaynaa in shacabaan nahay ayaalu ku kallifin in aan qoryaha qaadno waddooyin ay gaadiidkeennu maraan annagoo aan haysan marka biyuhu da'aan ayaan bixinaynay maamulka canshuurtiisa wasaaradda gaadiidkuna iyadoo aan fiirin dhibka ka jira deegaanka iyo waddaxumada jirta iyo dhaqaalaha sida lagu keenayo ayaa waxay soo sheegatay lacagtii aan bixin jirnay mid ka badan middii awal dowladda hoose aan siin jirnana way maareyn weyse labadaas culays oo yimid darteed waxay kalliftay in deegaankii uu qalqal ku yimaado isu socodka gaadiidku waa xayirmo meheradu xirmaan annagu aan dareenno in isticmaarsi dowladda federaalka iyo maamulada kale ee dalka shisheeyuhu ka dhistaan ayaa mar weliba soo kordhiya mashaariic ay ku doonayaan inay lacag ku helaan kuwaasoo ay dul dhigaan qaybaha kala duwan ee ganacsatada